أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu heenno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin dowladaha reer galbeedka oo cadaadis xooggan xasan gurguurta ku saaraya joojinta colaadda magaalada muqdisho maraykanka oo ku hanjabay inuu joojin doono taageerada amni ee uu siiyo kooxda riddada barnaamijka ayaad ku maqli doontaan mujaahidiinta maali oo muuqaal ku soo bandhigay futuuxaadkii uu alle dhowaan siiyey iyo gelidda magaalooyin waaweyn in ka badan labaatan qof oo ku dhintay dabka kacay magaalada new delhi ee dalka hindiya kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay muuqaal kale oo soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta muuqaalkaas oo maqal aan idinkugu beddelnay ayaan caawa idiin haynaa kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka bulshada ku dhaqan degmada jamaame oo ku soo gebagaboobay degmadaasi kulankaas iyo waxyaabihii looga hadlay ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha faafreebka wararka ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka
صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا waa habeennimo jimcaad taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan dowladaha reer galbeedka ayaa cadaadis xooggan xasan gurguurta ku saaraya joojinta colaadda magaalada muqdisho xilli maraykankuna uu ku hanjabay inuu joojin doono taageerada amni ee uu siiyo kooxda riddada haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho waxaa si dhow ula socday islamarkaasina inoo soo koobaya ismaaciil salaad guuleed waad mahadsan tahay walaalka xalay ilaa maanta gilinkii hore magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay dagaallo u dhexeeyey maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurte iyo sidoo kale maleeshiyaad taageersan siyaasiyiinta mucaaradka ee xasan gurguurte kasoo horjeeda dagaaladii ugu cuslaa xalay ilaa saakay saacadihii hore waxay ka dhaceen qeybo ka mid ah degmada howlwadaag iyo degmada hodan ee magaalada muqdisho dagaaladaasi waxa ay si gaara ugu dhexeeyeen maleeshiyaadka riddada ee gurguurte iyo sidoo kale maleeshiyaad kale oo taabacsan xasan cali kheere oo hore usoo noqday ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda riddada dagaaladu waxay si gaara uga dhaceen xaafadda loo yaqaana baramuuda oo ah xaafad caan ku ahayd dagaaladii ahliga ahaa ee muqdisho ka dhici jiray halkaasoo ay galeen maleeshiyaadka taageersan xasan cali kheere islamarkaana qoryo ay la fuuleen dabaqyada ku teedsan wadada aada sayidka ilaa wadada dabka halkaas aaggaasi oo iyagu ay la wareegeen qoryo waaweyn iyo kuwo fududna ay saarteen iyadoona maleeshiyaadka gurgurtana ay weerar dhinacaasi kusoo qaadeen dagaaladii xalay dhacay dhammaantoodba waxaa lagu jebiyey maleeshiyaadka gurguurta ka socday iyadoona ay ku gacan sarreeyeen maleeshiyaadka xasan cali kheere kuwaasi oo dhinacyo badan oo degmada howlwadaag iyo degmada hodanba ka dagaalamayay dhowr jeer ayuu xasan gurguurta isku dayay in uu soo afjaro dagaalka xalay balse dhowrkii jeer ee iskudayadooda waa ay fashilmeen waana lagu jebiyey dagaalka haddana saakay salaadii subax kadib ilaa laba saac ayuu socday oo dib u qarxay iyadana wax natiijo ah ee labada dhinac waa ay keeni waayeen sidoo kale waxaa jirta xalay in dagaallo ay ka dhaceen dhanka mirinaayo halkaasi oo uu degay shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan daar uu halkaasi ku lahaa cali mahdi oo uu dhufeysyo ka samaystay maleeshiyaadkiisana uu saartay ciidanka xasan gurguurta xalay iyaguna halkaasi weerar culus ayay ku qaadeen balse maleeshiyaadka shariif murtad ayaa ku adkaaday waxayna halkaasi kaga gubeen maleeshiyaadka gurguurta ilaa laba taangi oo ay wateen dib ayaa dagaaladii halkaasi saaka haddana uga qarxeen inkastoo ilaa galabta dagaalo goosgoos ah ay halkaa ka dhacayaan balse labada dhinac ee maleeshiyaadka shariif murtad iyo gurguurte waxay isku hor fadhiyaan xaafadda mirinaayo ee magaalada muqdisho halkaasi oo labada dhinac ay ku dagaalamayaan balse waxaa soo gabagaboobay dagaalkii maanta ka socday xaafadda baramuudo wararku waxay sheegayaan in gurguurte markii uu u itaal waayey inuu jebiyey maleeshiyaadka xasan cali kheerre ee saaran dabaqyada ku hareereysan isgoyska dabka ilaa sayidka ilaa xaafadda baramuuda in markii dambe uu soo diray dad erga ah oo u tegay xasan cali kheerre oo uu ka mid yahay mahad salaad oo ah taliyaha sirdoonka riddada iyo wasiiro ka tirsan kooxda riddada si xabadda loo joojiyo asagana uu shardi ka dhigay in xasan cali kheerre uu goobta isaga baxo si dagaal kale uusan mar kale u dhicin laakiin dagaalka waxaa la leeyahay culayskiisa waxaa joojiyey gaalada caalamka ee xalano fadhisa oo xasan sheekh wacay kuna amray in deg deg muddo saacad gudaheeda uu dagaalka ku joojiyo mucaaradkana ay waceen oo labadaba ay ugu hanjabeen inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii xabad kale sii dhacdo hanjabaadda ugu weynna waxay u jeediyeen xasan gurguurte taasi oo qasabtay in gurguurte isagoo ka cararaya fadeexadda jabka ka soo gaaray dagaalada mucaaradka in erga uu diro balse sida saxda ayaa ahayd in gaalada caalamka gaar ahaan safiirada maraykanka iyo ingiriiska iyo midooda yurub in ay u hanjabeen oo gurguurta loogu hanjabay inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii uusan xabadda joojin xasan cali kheyre ayaa duurnimadii maanta isaga baxay aagga baramuuda isaga iyo maleeshiyaadkii ilaalinayey waxaana u guuray halkii uu markii hore uu deganaa ee agaarka garoonka magaalada muqdisho balse goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ee xaafadda baramuuda waxaa ku sugan maleeshiyaad isaga ka amar qaata oo u dagaalamayey ciidankii gurgurtay halkaas iyagana ka dagaalamayay ayaa halkaasi laga qaaday oo dib loo celiyey balse weli waxaa ishor fadhiya maleeshiyaadka shariif iyo xasan gurguurte oo mirinaayo dagaalo goosgoosa weli uu ku dhex marayo la filan karana in caawa mar kale halkaasi dagaalo ay dib uga qarxaan dagaaladan u dhexeeya mucaaradka iyo kooxda riddada ee xasan gurguurte ayaa ahaa kuwa muddooyinkii lasoo dhaafay la saadaalinayey oo labada dhinacba ay isku biratumanayeen oo hub uruursi xoogan uu ka socday magaalada muqdisho haba usii badnaada mucaaradka oo iyagu is abaabulayay balse hadda waxaad moodaa in labada dhinac ay isfara saareen xabaddiina ay bilaabatay waxaana la filan karaa maalmaha soo socda in dagaalo kale ay dhacaan oo aaga kale gacanta laiskula tago dagaaladanna waxay ka dhasheen kadib markii mucaaradku dhowaan ay sheegeen in afarta bisha juun oo maanta ku beegneyd inay dhigayaan banaanbaxyo waaweyn shalana ay aagag sii kala degeen gurgurta isagoo diidan banaanbaxyadaasina uu xalay isku dayay in uu mucaaradka soo afjaro balse arintaas uu ku fashilmay hadda waxaa muuqata in mucaaradka ay tijaabiyeen awoodda gurguurta uu ku hanjabayey oo hadda laga yaabo inayba ku dhiiradaan oo dagaalo kale ay ku furaan الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mujaahidiinta maali ayaa muuqaal ku soo bandhigay futuuxaadkii uu dhowaan siiyey allah iyo gelidda magaalooyin waaweyn qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha reer galbeedka oo cadaadisyo adag xasan gurguurte ku saaraya joojinta dagaalada muqdisho waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan ku saaraya xukuumadda muqdisho iyo kooxaha mucaaradka ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku joojiyaan dagaalada muqdisho dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo bayaano soo saaray ayaa muujiyey sida ay uga walaacsan yihiin dagaalada dib uga soo cusboonaaday xaafado ka tirsan gobolka banaadir maraykanka ayaa qoraalka uu soo saaray goodis adag ugu jeediyey xukuumadda xasan sheikh isagoo ugu hanjabay in saacadaha iyo maalmaha soo socda uu qaadan doono go'aamo saameyn ku yeelan doona arrimaha amniga maanta gelinkii dambe ay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington xiriiro la soo sameeyeen mucaaradka iyo xasan gurguurte waxayna mar kale ku amreen in ay xabadda joojiyaan digniinahan ka imaanaya dowladaha reer galbeedka ay durbadiiba kooxda xasan gurguurte dhab u qaadatay iyadoona ciidamadeeda ka qaaday qaar ka mid a furmihii dagaalka ee la isku horfadhiyey waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka guud maraynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada balcad ayaa lala egtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay afar askari lix kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa zillaaqa oo baahisay muuqaalka weerarkii lagu qabsaday sayfaari iyo mubti muasasada zillaaqa ayaa baahisay qaybta labaad muuqaallo lagu soo bandhigayo futuuxaadka mujaahidiinta ee maali waxaana qaybtan si gaar ah loogu soo qaatay weeraradii lagula wareegay magaalooyinka muhiimka ah ee sayfaari iyo mubti muuqaalka ayaa ku bilaabanaya weerarkii mujaahidiinta nusratul islaam ku galeen magaalada sayfaari halkaas oo laga saaray maleeshiyada riddada maali iyo ciidanka calooshad u shaqaystayaasha ruushka wuxuu dhanka kale muuqaalku soo bandhigay weerar madaafiic ah oo lagu beegsaday ciidamo ka tirsan multidaqada ruushka oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee magaaladan madaafiicda ayaad arki kartaa iyagoo si toos ah ugu hoobanaya goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka ruushka khasaarena gaarsiinaya sidoo kale filimka cusub ee ay mu'asasada zillaaqa baahisay ayaa soo bandhigaya weerarkii lagu xoreeyey magaalada muhiimka ah ee mubti ee dhacda dalka maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan labaatan qof oo ku dhintay dab ka kacay magaalada new delhi ee dalka hindiya wararka maanta oo khamiis ah naga soo gaaraya waddanka hindiya ee dhaca qaaradda aasiya ayaa sheegaya in dab aad u xoogan uu ka kacay hotel ku yaal gudaha magaalada new delhi aana caasimadda waddankaasi hotelka oo ay joogeen dad aad u badan ayaa waxaa mar qura laga war helay dhab aan la ogeyn oo lama filaan noqday kaasi oo dilay ugu yaraan kow iyo labaatan ruux sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dhowr qof sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faransiiska cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalkii labaatanaad ee soo bandhigaya waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta kuwaas oo raashin qaybin ka samaynaya degmooyinka maxaas iyo moqokori ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu beddelnay
عبد الله جيلو وعبد عبد الله جيلو وعبد عدو عدو حسين محمد عدو
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu maxamuud macaan cali wafaay deegaankan joogaa waa degmada muqdiro ee gobolka hiiraan ka taliyada walaalaha islaamka waxaa laysii raashin oo u baahnaynay waxaa lagu sii degmada muqdiro islaamka kor allaha uga cadowgan allaha jiro waxaan ilaa magacayga faadi cabdicasiis waxaan joogaa deegaanka muqdiro waxaan ku sii raashin caawanaha oona sida xarakatu shabaab mujaahidiin ayna siiyaan waana ku mahadsan yihiin magacayga ibraahim sabrac barco waaye waxaan joogaa walaayada noqokori dhexdeedaan joogaa khayr allah siiyo raashiinkaasaan ku fadhiyaa maaragtay i siiyaan waa mahadsan yihiin walaalo jira cadowgana allah qabto cabdiraxmaan macuugti macaale waxaan joogaa degmada maqoguri walaayada islaamka waxay siiyeen saddex xaaf oo raashiina laba xaaf oo saliida walaayada islaamka way siiyeen waana u ducaynaynaa
حريد حالة قورة حريد حالة قورة محمد مؤمن قورة
waxaan joogaa degmada maxaasin waxaan ka deganaa xaafadda elgaam waxaa lay siiyey saddex xaaf iyo laba caag oo badana waxaana siiyey walaayada islaamiga magacayga waa xusmaan xarad waxaan deganahay degmada maxaas waxaan ka deganahay xaafadda xaalkaab waxaan isiiyey saddex xaaf iyo laba caga anagoo nabaan isla kaayisi
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markana waxaad ku soo dhowaataan xalqo kale oo ka mid ah warbixinadii aan ugu magac darnay deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe waxaa warbixinadan inoo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani oo kal hore halkaasi safar ku soo maray
safarkayga markan wuxuu qabtay dhanka iyo duleedka degmada beledweyne iyo goobihii lagu jabiyey dabadhelfyada murtadiinta ee taageerada ka helayay turkiga iyo maraykanka inta meel ee aan tegay ma jirin meel aysan cadowga cagta soo dhigin anna waan ka daba dhigay waxaase deegaanka burdaar buurteeda iiga muuqday raadadkii iyo diiftii murtadiinta oo tabartii iyo taagtii ee isbideen isbahaysiga kufaarta iyo murtadiinta uu noqday mid kala tagtay istowxaarintii iyo istustuskii kasoo muuqashada kaamirooyinka waxaa ka dambeeyey kaamarada towxiidka oo iimaanku horkacayo oo soo bandhigtay kala fakadka iyo qori iska tuurka murtadiinta waxaa afkii juqda gabay qaaqlayaashii turufatorayaasha warbaahintooda turufeynaya beentooda waatan inaguna itusi oo itaabsihii kusoo muujiyey bakhtigooda taawarada burdaar hoostooda looga tegay waxaa horteeda yaalla gaadiidkii cadowga ay ku dagaalgalayeen gaar ahaan gaarigan xamuulka ah shaagman ayaa loo yaqaanaa gaarigan kalena shagman ayaa loo yaqaanaa waa gaadiidkii uu allaah gacanta mujaahidiinta soo geliyey booqashadeeda deegaanka waxaan kula kulmay rag ka mida odayaasha deegaanka waxay iiga sheekeeyeen sida maalinkaas xaaladdu ahayd maalin maalmaha ka mid ana degaanka dhowo tuladaan degasha deganahay ilaahay wuxuu ku asay mujaahidiinta nimankaas marka rocb iyo argagaxa ku dhaca runtii aad baa rubi ugu dhacay nimankaas marka dadka muslimiinta qalbigooda ku qaboobe dadka gaalada oo munaafiqiinta dadkii raacsanen qalbigooda waa ku naxsamay meeshaas aad bay ugu jabeen qalbigooda aad bay uga shaceen laakiin dadka muslimiinta qulubtooda waa kaafiyay ilaahay baa kaafiyay subxaana wa tacaala mahaddaasna allah iskale dadkii deegaanka ee barakacay dhibaatadu qabsatay ee markii cadowgu jabay ee maqleen xaafadoodii dib ugu soo laabteen waa lasoo laabtay markaas waa lasoo laabtay leannu ayaga markay kala fanina mid fanina mid orday noqdeen waa iska soo noqdeen dadka waa kusoo noqoyey nabadaa la helay naf- naf- barwaaqaa la helay lanno ayagaa bacdu dadku hayba biyahay ka daadi jireen dhibaataday ku samay jireen adiga dhib weynay ku qabnay ilaahana ku mahadsan subxaana wa tacaala laakiin ciidankan soo duulay waxay sheeganayeen inay dowlad yihiin ummadda wax u qabanayaan een, caalamkana ummadda ay ku xiraayaan oo eh, hadafkoodu sidaa buu ahaa marka maxay hadda qabteen beenay sheegaan waxba ma qaban waxay qabteen male ummadda waxay u qabteen male wax u ilaahay abuurta hataa loor shimuri hataa uma keenin waxay u qabteen ilaahay abuurta ma laho ummadda inay barakiciyaan ay baabiyaan ay hantidooda cunaan ay waxooda balqaystaan leanna hadda tuulooyinka intaa ilaa booco ilaa noorfanac ilaa tirsheenta tuulayna balqaysan ma laho xooloodii cuneen dhargoodii qaateen waxay reebeen ma laho marka waa dad iska gaajaa gaalna ku adeegsahayso meeshan hadafka loo jeedaa waxaa waaye kitaabka ilaahay basa loo jeeda wax kale looma jeedo wax kaloo maanta loo jeedaa meeshaan ma jiraan marka waxaan leenahay marka dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan kitaabka ilaahay ha qaataan asiga anfaca asaa noolayna asay ku dhaqmaan asay ku dhaqmi jireen nool asigayna ma hayaan intaasaan leeyahay halkani waa burdaar oo raayada tawxiidka ay ka taagan tahay muddo haatan laga joogo ku dhowaad laba sano waxaa deegaankan weerar ku soo qaaday silibiyiinta maraykanka iyo turkiga iyo maleeshiyaadka lakaan ahaa oo lagu soo xaaqay dhimbilaha naarta ee laga shiday bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa difaacyadii cadowga ee deegaanka ka dhisteen ka muuqda raqdii iyo raadadkii maleeshiyaadka murtadiinta waxaa lagu arkayaa goobaha dhirta leh ee lagu dagaalamay maleeshiyaadkii baktiyey lafahooda dharkoodii iyo kabahoodii ciidan ee isaga carareen iyo sidoo kale gaadiidkii dagaal iyo zaanadii militari ee ay ku soo dagaalgaleen oo gebi ahaanba goobtan ku basbeelay muuqaalka meeshan ayaa ka turjumaya inay ahayd goob cashir lama iloobaan ah loogu dhigay dabadhilifyadaas kiniisadaha maraykanka ka difaacaya gobolka hiiraan soo daawashada halkan waa meel cibro ugu filan kii maalinkaas ka badbaaday dhimbilaha saciire ee lagu ganaya cadowgii halkan deganaa taasoo qalbigiisa ka tirmi doonin uuna iska iloobi doono dagaal dambe oo uu ku soo qaado ahlu tawxiidka من الجهل استكبارا كي لا نحيا أبدا كرما وبشرعة ربي أحرارا
aad baa loogu farxay jabka maleeshiyaadka murtadiinta ku qabsaday halkan burdaar iyadoo sababtu ahayd maleeshiyaadka aan waxba xeerin ee xaaraanta iyo xalaasha u siman tahay iyo bulshada deegaanka oo cadowga dhibaato walba uu u geystay hadday ahaan lahayd dhac iyo boob hantiyadeed iyo handadaad joogto ah oo cadowga duulaanka ah uu ku hayay bulshadeenna deegaanka waxaana ugu dambeyn dulmigooda uu keenay hasiimo weyn oo dhabarka ka jabisay murtadiintaas hadda waxaan taaganahay bartamaha laamiga weyn ee isku xira muqdisho iyo beledweyne magaalada beledweyne waxa ay ii jirtaa dhowr iyo toban kilomitir wax cabsi ahna kama jiraan halkan sababtoo ah dad iyo duunyaba waxay hoos saarsanayaan amniga shareecada islaamka soo laabashadeeda oo aan dib u soo qaaday waddadii dheereed ee laamiga ahayd oo markii horeba aan ku tegey waxaan kula soo kulmay qaar ka mida gaadiidleyda isaga gooshta muqdisho iyo beledweyne oo ku safreeyay waddadan laamiga ah waxaana darawallada kala sheekaystay xaaladda ammaanka ah ee ay ku marayaan waddada laamiga ah oo la nadaafadeeyey
السلام عليكم مرسيدين حالتك ورمى حقين كتب حمر وبلدون اسعتين ما شاء الله ودد كورم هذه وسمان وحوليس مدير ما شاء الله ولايده دولك ولايده واسكا انت بدن ها سيف واي مرك حد بلدون اسعتان حد نيو لامي استعمال اسم سمان مرك لامي ودوي كلا يا ايدين في عن
انت بخف وايه لا المال ولا قدها لا المال ولا صفوره لا ميغا ندو لامي دواشيه ها ادي ادي مرك ايدين في عندها سمان وانا كمان ترى كربور بربرون فاضي ها amiga xoogaa noo karkayshi baa iska noqday haa.
wuuna ka dhow yahay caafimaad ahaan waa ka fiican yahay oo xagga gaari ahaan haa. laakiin hadda rar culisaa wadaane haa.
safarkaygii ayaan halkiisa ka sii Dhulkan watay hadda marka oo maamulka waxaan soo socdaba waxaan soo gaaray markan deegaanka nuur farax deegaankan waxa uu ka mid yahay deegaanada laga xoreeyay cadowga waxaa ka dhacay dagaallo lagu laayay maleeshiyaadka murtadiinta ee xasan garguurte haddase waxaa ka babanaya raayada tawxiidka oo bulshada deegaanka waxay hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka deegaankan waxaa dhex mara waddada laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo beledweyne marka laga soo tago dagaaladii xamladii salibiga ah ee maraykanka waxaa deegaankan lagu gumaaday ciidamada xabashida etoobiya oo halkan u ahayd waddo ay isaga kala gudbaan ciidankooda weliba xilliyada ay sahayda kala qaadanayaan amaba ay damacsan yihiin duulaan ay ku dhibaateynayaan dadkeena muslimiinta odayaasha deegaanka ayaa ii sheegay in xabashida ethoobiya khasaare xooggan uu ka soo gaaray isu socodka waddadaas laamiga ah iyadoo ugu dambeyn etoobiyaanka qalbigiisa laga madoobeeyey isticmaalka waddadaas oo marideeda ugu dambeysay muddo haatan laga joogo toban sannadood mid ka mid a odayaasha deegaanka nuur fanax oo aan kula kulmay gudaha magaalada ayaa iiga sheekeeyey wixii la soo maray iyo taariikhdii cadowga halkaas loogu dhigay halkan waxaa la yidhaha tuulada nuurfanaxa la yidhaha maxaan ku iraadaa waa wadada laamiga ee isku xirta muqdisho ilaa beledweyne wadadan marka hadda gaadiidkii iyo isu socodkii baa bilowday soomaan isu socodkaa bilowday low maxaan ku iraadaa wadadana ay burbursan tahay oo gaadiidka dhib ka haysto buuli burdana cadow uu degan yahay oo dhibaato uu geysta baabuurta uu la gooyo labadaas caqabadood ayaa wadada haysato laakiin wadada waxaa ku soo laabtay iska socodkii maxaa gobolada dhexe hadda waad arkaysa in baabuurtu maraysay natareyaashaa maro candhameedlayaashaa maro hoomeeyaashaa maro baabuurta fududaa marto waddada waa la isticmaalaa waxaad arkaysaa waddada inay geeda ku baxeen way hadda xirantay xilligii xisaarka ay xarakadu saartay ayaa waddadu xirantay wax mari jiray ma leh li'anna cadowguna waa ka go'ay shacabkuna waxay qaateen awaamirta ka soo baxday xarakada saa darteed hadda markay furantay dadku waxay qaateen amarka xarakada low ay gaaladu ka hortimiday oo buuliburda markii hore ay isku dayeen inay joojiyaan haddana waa awoodi waayeen oo shacabka ma celi karaan cidda macnaha amarkeeda ay qaataan ee xukunto oo meeshay martiraana ay marayaan meeshii ka celiyaan ay yeelan waa xarakada maadaama xarakadu marka amartay dadka waxay qaateen inay waddada maraan habeen iyo maalin marka waddada waa la maraa hadda marka yaa u faa'iido badan gaadiidleyda isticmaalka wadadan iyo waddooyinkii hore ay mari jireen waddada tanaa u isticma macnaha tanaa u fudud waddadan waa waddo laamiya oo istaraatiijiya oo maxaan ku idhaahdaa laami ah laakiin taas waa borbaroone xaggii marka marka haddii la yidhaha xagga amniga marka la dhaho waxaa u wanaagsan waddada xarakada dhex marto min bidaaya ilaa nihaaya laga bilaabo beledweyne ilaa muqdisho laga galo waddada ay dhex maraan oo xagga amniga xaggaa fiican laakiin ilaa inta waxaa ku jirta buuli burde waxaa ku jirta halgan waxaa ku jirta beledweyne caqabaadka marka gaalada lagala kulmaa marka laga reebo maridda waxaa u fiican waddadan waddadan waa waddo aan borbori lahayn waa waddo laamiho caalami ah waa waddo toosan darawlintu waxay kuleeyihiin waxaa noo fududaaday isu socodkii isu socodkiaa noo fududaaday kuleeyihiin waqti badan waddada maxaan ku iraadaa xilli badanay ku qaadan jirtay awal laakiin hadda si fududay ku maraan waad arkaysa baabuurtu si deganay ku marayeen haddana ilaahay amarkiisa subxaana wa tacaalaa gaaladu meesha ku jirto unbay ku go'an tahay hadda buuli burdo markii la gaaro buuli burde ilaa beledweyne inta ka dhexayso xarakadaa haysata baabuurta amniga ku maraysaa buuli burdo marka cigaal la joogo ilaa muqdishona haddana sidaasoo kale waa cadowgu waa magaaladu ku godoonsanya kama baxsana inta lagala kulmaa waa inta magaalada dhexdeeda bis inta kale xarakada haysata amni iyo nabad iyo baraaro waay maasha allah ugu dambayntiina waxaa dib usoo kabanaya deegaanadii cadowga ay ka barakiciyeen dadkeenna intii ay socotay xamladii ashahada la dirirka murtadiinta iyo salabiyiinta ku soo qaadeen wilaayaadka dalka كالإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka bulshada ku dhaqan degmada jamaame oo ku soo gabagaboobay degmadaasi maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa martigeliyey kulan u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hoggaanka bulshada ee degmadaasi kulankan ayaa looga arrinsanayay xoojinta al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar iyo waxyaabaha soo hoosgelaya waxaana intii uu kulanka socday la isla meel dhigay la dagaalanka wax kasta oo horey looga mamnuucay wilaayaadka islaamiga ah oo ay ugu horreeyaan taleefanada kaamarada leh waxyaabaha la ysku caddeeyo iyo wax kasta oo maanka dooriya intii kulankaasi lagu guda jiray waxaa maktabka xisbada ee maamulka islaamiga ah ee degmada jamaameh uu soo bandhigay howlgalladii ugu dambeeyey ee laga deegaano dhaca duleedka degmada jamaame iyo waxyaabihii lagu soo qabtay ugu horeyn waxaa kulankan ka hadlay suldaanka beeshadir suldaan cabdulqaadir xaydar iyo afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan maxamed cabdi duuba bacdisalaan saaka subax waxaa ku kulanay madarasada ku taalo degmada jamaame ununka odayaasha dhaqanka walaayada gobolka jubbada hoose iyo ganacsatada degmada jamaame waxaanu ku kulanay arrimahayayiin muddooyinkan waxaa socdaya noolele oo lagu ciribtiraayo mukhaadaraadka oo keena jabaasiis inaa dadkii ay u bataan waxaana ka dhalanaa mukhaadaraadka fara batay jaadkii karaamadoolkii moobeelada fasahaadka ah oo muddooyinkan ananka odayaasha dhaqanka gobol labada gobol ay la kulmeen rag ka socda saraakiisha xarakada lagu ballamayana wax laga wada qabto gobol iyo degmo iyo odayaasha iyo ganacsatada inay wax ay ka qabtaan arrimahaas oo fasahaadka ee, maxaasaha jaasuuskii ku batay wadanka in looba digo jaasuuskan wax keena waxaa waaye yar muhiimadiisa ee daroogada faraha ka badatay oo ilmihii karaamadoolkii jaadkii iyo waxyaalo fara badan oo maskaxdooda bedelo oo waa lagu adeegtaa meelaha jawaasiis ay ka dhalatay ka mid tahay waxaa lagu ballamaya in lala dagaalamo la ciribtiro dadkii la waceegeliyo maadaama hadda aan joogno gobolka jubbada hoose muddooyinkii aan la koranay saraakiisha xarakada ballantii aan soo galnay maadaama odayaashii dhaqanka gobolka aan nahay anaka iyo ganacsatada iyo waxgaradka iyo maamulka degmada iyo xisbigii iskaashaneyno wax badana laga qabtay muddooyinkan waxaa la aruuriyey mobeella fara badan rag badanoo la soo aruuriyey oo daroogadii maskaxda ay ka bedeshay wax badanoo jaad amana karaamadool oo meelaha lagu wadan ee intaa ama mootooyin ay wadaan waa la soo qabtay ololo bilaarana la qaaday waxaan rajaynaynaa waa ku guulaysanay boqolkii siddeetan waxaa leenahay wax badana laga qabtay maalintii aan shirka galnay ilaa iyo hadda lagama fadhiisanin waxayna u muuqataa hisdiil fiican ka soo baxday in la isgarabsado ee, xisbigii iyo maamulkii gobolka iyo degmadabo iyo odayaasha iyo ganacsatada ay isgarabsadaan waxaa ka soo baxday wax la taaban karo bilooyinkii hadda muddo yaroo gaaban ay aheeday waxaa muuqato waxqabasho oo waxqabad ee, aad u bilaaran waxaana rajaynaynaa wixii dhimina inaan dhammaytirno insha allah haddii si ilaah yiraahdo arrimahaas waa wadnaa waxna waa laga qabtay wixii dhimina kole insha allah waxaan doonaynaa ilaahay idinkiisa inaan gacanta aan marano tuulooyinkii iyo wixii hadda alxamdulilah aad bay u xasileen baadiyaha xeebtani waxba ka qabanay wixii dhimina waa dhammaytiri doonaa qalabkii la soo aruurinay hadda een, karaamadoolkii xashiishkii jaadkii moobeeladii waxaan horyaalaa cirbidooyin karaamadool ahna horyaalaan waxaa kalena horyaalo ee, maxaas ahaa tubaako oo xadaaf ah iyadoo la kariyey iyadoo aan karsanaynin ee, bamaatooyin oo inarkooda isku daroogeeyo wax weliga ayaan aragna ma aha kuwii laisku cadeynayey adiga fasahaadoo dhan wixii la soo aruuriyo tilaabtii ay qaaday degmada jamaame xisbideeda iyo maamulkeeda iyo odayaashii iyo ganacsatadii maanta kolle waa soo bandhigi doonaa haddana ninkayna horyaalaan insha allah wele lama guban Ee, waa lagu guulaystaa dhihi karnaa insha allahu ballantii aan qaadnay oo xarakada aan la galnay iyo walaayada gobolka insha allahu aad baan u hagaajinay waana muridhalkeedana waa la arkay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا نفتي دي نفتينا وحضر دار من الله سبحانه وتعالى عفسيسا ننتا كدب حال كان كلن يوضا هذا الكوقاتي ولاية جبادة هوسة يوحقرتك أضياشا يقن عصتدا iyo dhammaan xisbada iyadoo laga arinsanayo alamru bilmacruufi wannahyi can lmunkar Een, dadka in xumaanta laga celiyo wanaaggana la faro maalmahaana waxaa socday arrinkaasaa socday dadka waxaa looga digayay awalan waxyaalaha muqaadaraadka ah sida xashiishka daroogada jaadka kaniinka waxyaalaha xun oo ilaahi subxana wa tacaala xarimay ayaa ummadda ay ka digayaan odayaasha haddii aan lahayn dhaqanka haddii aan lahayd walaayada haddii aan lahayn xisbada dhammaan waxaa loo taagnaa alamru bilmacruuf wannahyi can almunkar inta ar- arrinkaa ku jirnay waxaa la keenay waxyaalihii la qabtay oo muqaadaraadka ahaa waxaa la keenay xashiishaa la keenay waxaa la keenay macnaha waxyaalahii laisku cadaynayey waxaa la keenay mooballadii oo xumaanta iyo fisqiga lagu soo duubay oo walaayooyinka lagu soo dhexdaadiyey waxaa la qabtay kaniin aad u fara badan waxyaalo badan oo maanta halkaan lagu koobi karin ayaan arkaya dadka waxaa kaloo la keenay la leeyahay sixir oo la wado oo noociisaba aan garan weyne oo maqaar weji libaax lasoo bixiya hataa waa la qabtay marka waxyaalo ummadda lagu fasaadinayo oo ilaahi subxana wataala kitaabkiisana looga dheeraanayo ayaa macnaha walaalaha ay qabteen Een, ummadda marka waxaan oga digaynaa waxay tahay waxyaalahaas oo xaaraamta ah ilaahay kitaabkiisana oga fogaanayaan ayaga naftooda ay ku halaagsamayaan ummadda haddaana odayaasha dhaqanka shareecada islaamka jubba sufla waa uga digaynaa wax badanna waan ka dignay oo waan sheegnay moobeeladaas mar baan ka hadalnay oo khatarta ay leeyihiin waxaa kaloo ziyaado ah ummadda mar walba looga digaya waxay tahay in maanta gaalada ay ku talagalshan tahay ummadda muslimiinta inay diintooda ka fasahadiso oo diintaa markay doonayso ay ka fasahadiso waxay u raadinaysaa wax yar oo adduunyo ah allahna wuxuu leey walaa tashtaruu biaayaati illaahi tamanan qaliilan ilaahay aayaadkiisa ha ku iibsanina lacag yar ummadda waxaa kaloo maanta lagu fasahaadiyey oo aada loogu dhibaato geliyaa oo qofka asoo halkaa joogo waxaa la leeyahay lacagtaa iska qaado lacagta uu gaalka bixinayo oo adigoo halkaa joogo uu kusoo tuurayo wuxuu ka damacsan yahay gaalka ilaahay waa sheegay inaad gaalowdo gaalka rabaa asaga ad inaad gaalowdo adigana waxaa is leedahay qutulyoon ka dhigo gaal wuxuu bixiyay qutulyoon ma noqdaan ummadda marka waa uga digaynaa arrintaas qofka inuu iska ilaaliyo wax cadowga uu makriga uu maleegayo iyo shirqoolka uu mar walba dhigayo qofka muslimka waa inuu baraarugu leeyahay macnaha waa inuu leeyahay hami caaliya qofka muxuu ka wataa waxaan horta muxuu kugu wacayaa muxuu arrinkan kugu yeeray muxuu ula jeedaa adiga dad islaamaa taa islaamna waa ku dhex nooshahay haddii marka lagu yidhaahdo ka warniyo adig dhib ma leh boqolkaada iska qaado kontonkaada iska qaado warbixin leh noo sheeg bis hee qof islaamaa taa haddaad warbixiso boqolkiina saa ku qaadato islaamnimadaada way burto macnaha khalaas macnaha islaamnimadaa saasaa uga dhexbaxday marka waxyaalaha gaalada muslimiinta ee ku halaagto wey marka dadka muslimiinta haddaan odayaasha ku dhaqan shareeca islaamka waa uga digaynaa arrinkaa waxaan kale uga digaynaa muqaadaraad sagaarka waa uga digaynaa jaadka waan uga digaynaa moobiladan waaweyn oo faxshiga iyo xumaanta lagu soo fasahaadiyey oo la rabo muslimiintan wilaaya islaamka joogta ama ilmaha jiilka wax baranaya in lagu lugooyo waan uga digaynaa karaama doolka waa uga digaynaa dhammaan waxaan leenahay ciddii lagu soo qabta arrinkaa maanta kadib waan aragnaa wilaayad waxay qabatay dadkaa kolley waa la qabtay waa laga qaaday waana la gubayaa biidn illahi tacala hadda horta inay tuuran yihiin waana oga dignaa maalin kastana u sheegnaa waxyaalaha laisku cadaynayo oo macnaha islaamaha inti loo keena la leeyahay midibka diinka ilaahay kitaabkiisa qofka jidka bacda oo kiila ha noqoto ama nuskiila ha noqoto ama bacdi madoobeed ha noqoto waa xari ma la ogolo wilaaya islaamka lagama ogolo dadka muslimiinta marka waa oga digaynaa in arrinkaas ka digtoonaadaan oo iska ilaaliyaan waxaan kale oga digaynaa dadka muslimiinta ah waxaan ka imaanayo macnaha kenya ay maanta noo soo gudbinayso oo ka mid yihiin moobeeladaas moobeeladaas fisqigaa ku jiro macnaha waxaa ku jiro waxyaalaha ilaahay u xarimay sidii dadka qaqaawan islaamaha qaqaawan bilaayada dhan oo diinta ilahi subxana wa tacaala waxay ugu talagalsiin jiilkeenan maanta ku nool walaaya islaamka oo shareeca islaamka baranayo oo kitaab ilaahay baranayo in laga mashquuliyo macnaha gaalada ugu talagal kalma wadat fasahaadkaas marka insha allahu tacaala haddaana odayaasha ku dhaqanka shareca islaamka waan ka hortegaynaa wilaayada garabaa ugu nahay xisbadaan garab ugu nahay annagaa hortaagan biidn illaahi tacaala dadka waxaa uga digaynaa marka arrinkaa inay ka digtoonaadaan jawaasiisnimada ka digtoonaadaan khamrigan iyo tubaakadan iyo balaayadan iyo xashiishkaanna ay bannaanka ka maraan nafteydii naftiina waxaa u dardaarmay alla subxana wa tacala cabsidiisa waxaa asiiba fa min allah waxaan qaldanaf iyo shaydaan wa jazakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasi kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waxgaradka degmada jamaame alxamdulilah maanta waxaan u fadhinaa kulan loogu wada arrinsanayay ee waxyaalihii lasoo qabtay horena loogu wada hadlay oo u badnaa mukhaadaraadka iyo waxyaalaha dhaqanka bulshada lagu doorinayay ee doorooyin badanna loogu qabtay dadka oo lagu tuhmayey maxaa la dhahaya inay cunaan mukhaadaraadkan waxaan aada u isticmaalaan doorooyin ayaa loo qabtay muddo laba bilood ay dooro ku jireen insha allahu tacaala in badanna arrimahaasi waa lagu guulaystay welina way taagan yihiin leanna maxaa yeelay waxa lala dagaalamayo waa islaamnimo waxa lala dagaalamayo waa muslimiinta waxa lagu fasahaadinayana waa waxa ayaga macnaha markaas la rabo ilaan qofka islaamka ah haddii maanta diintiisa uu ku dhegan yahay wax walba ma gelayaan wixii loo sheegan waa ka hor imanaya laakiin marka maskaxdiisa la bedelo oo caqligiisa la bedelo oo asaga dhan macnaha wuxuu sheegay wuxuu qabanaya san ka warqabin wax kastaa ka fudud marka wax kastana waa suuragal in laga helo wax kastoo maanta loogu baadana waa fulina marka arrimahaas horena waa ugu dignay haddana waa ugu digaynaa allah subxaanahu watacaala annagu wuxuu nagu marnaystay inaan nahay ummadaha kuwa u khayr badan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas taamuruuna bilmacruuf wa tanhuuna cala almunkar waxa ummadahaas aan ugu khayr badnaanay waxa waaye in aan isfarno macruufka munkarkana iska reebno maanta waxa lala dagaalamayo oo annaga naloo daba taagan yahay wax kale maaha waxaa loonoo daba taagan yahay see diintaada ugu dhaqmi kartaa see diintaada macnaha ugu adkaan kartaa gaaladana maanta waa dareemaysaa waxa socdo caalamka ka socdo in ayaga waxa afkaartooda ay fulaan ay mar horeba ay macnaha dadkii sheeganayay kelimadan laa ilaaha illa allahu ay maskaxda hore ugu soo qabsadeen ayaga ay gacanta ku hayaan inta dhimanna intaan waay inta ay maanta ka badbaaday dadka islaamka sheeganaya inta xarakada mujaahidiinta ay maanta taagan tahay waa intii marka qaab kasta markii lagu dayey waxaa maqlaya beri hore gaalo dhahayo annagu meel walba haddaan marnay wax walba afkaarta annada waxaa hor istaagay xarakatu shabaab almujaahidiin ayaa hor istaagtay ee rid walbaan garaacno idaa taagan waxa aan suuragelin la-aannahay hadafka annaga hor taagan waa shabaab almujaahidiin marka way caddahay shabaab waxay ku taagan tahay intaasi macnaha ma aha maanta hadii laga heli lahaa shabaab naftirkeeda fikirkan maanta in ay qaata la heli lahaa saa loolama dagaalami lahayn waxaa loola dagaalamaya waa kitaabkaas manasalka ay ku dhegan tahay ee sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa horena waa ugu dignay mukhaadaraadkan iyo fuxshigan waxyaalahan laisku caddeeyo war ilaahay midabkuu kugu dheliyey wax ka qurxoon ma laha ilaahay suuradduu ku saaray wax ka qurxoon ma laha khalqigan ilaahay nin walba kan ugu faalxun adi aad faalxun ku sheegaysa ilaahay suuradda ugu qurxoon saaray kan ugu faalxun waxaa waaya ilaahay agtiisa kan suuradda ugu qurxoon saaran tahay insha allahu tacaala marka adigu qurux ilaahay kugu dheliyey haddii aad maanta qurux bini aadan aad ka raadiso war dhibaatada ka imaanaysa fiiri qofka daawuu marsaday jirkiisuu bedelay gabadha daawarsa jirkeeda jika ma geli karto oo qorax ma istaagi karto oo midabkeedii haddii ay daawadii wayso waa bedelma oo jirkeedii waxay ka dishay macnaha difaaci oo dhan ay ka baabiisay annagu raalli kama nihin haddaan odayaasha nahay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الله يا مهد اسكلا عليه نقدر إسلامه نوه نوني na soo gaarsiiyey maanta iyadoo xaq iyo baadilka loo dagaalamay allahaas ayaa mahad iska leh intaa kadib maanta meeshan waxaan u fadhinaa walaayadda jubbada hoose iyo odayaashii iyo ganacsatadii al amru bilmacruuf oo baryahan socotay kaasoo lagu soo qaqabtay muqaadaraad noocyadiisa kala duwan xashiish tuwaako iyo sigaar haddii ahaan lahayd bacyaha khafiifka oo la isticmaalo iyo taramadool iyo iyo kii kale waxyaalaha laisku caddeeya ummaddan waxaan leenahay arrinkaas inay iskaga digaan maxaa yeelay waxa loo dagaalamayo waxaa waaya shan shay waxaa ka mid ah caqliga caqliga bini aadanka in oo lala dagaalamayo gaalada wadaa waxayna ku doonaysaa inay jihaadkan ay ku dumiso maxaa yeelay ummaddan wax loo socdo oo keliya ma ahan waxaanay rabaan gaalada inay ummaddan caqliga ka zuuliyaan taasina ilaahay mahadiisa mujaahidiinta ayaa u istaagan al amru bilmacruufina ummadan culimmadina waa faraysaa xisbadin way ka hortaagan tahay bacdan waxaan ognahay wadanka laga sameeya waa kenya mana laga isticmaalo anaga waxana lagu soo wado waxaawaya nabaad guur inay dalkan ku qabato ummadana ma ogo war dadka soo gelinayo iyo dadka muqaadaraadka wado adiga ummadda a bedelaysa fiiri wadanka a burburinaysa fiiri maxaa yeele ummadan adiga ma isticmaalaysid waana ka ganacsanaysaa lacagta a ka cuntan waa xaaraam berin yoomalqiyaaman wax makuu tarayso waana in waxaa laga yaaba in su-aalo badan lagaa weydiiyo ummaddaas waxaan leenahay inay ka digtoonaadaan ay ka cabsadaan ilaahayna ay ka baqaan wadankan jihaada ka jira gaala loola dagaalamaya gaalan dhinacayna loola dagaalamaysaa dagaalkeeda midda kafoolkafoolka ah iyo middan oo caqliga in lagu zuuliyo la rabo ummaddan hadda waxaa la yaaban yahay dal shareeca lagu dhaqmayo intaasoo dhowr iyo toban sano labaatan sano ku dhowaad ah wiilka hadda ku dhasho shan iyo toban jirkan taramadool u isticmaalaya waana wuxuuna ku dhashtay taxta raayata towxiid waxaa lala yaaban yahay mana ogo wax ku isticmaalaya taramadool wax uu taraayana ma ogo bal iska dhaafa beerkiisa iyo wadnihiisa waxaas inuu burburinayona ma ogo beri markuu ewer noqdona banaanuu yaalaa isoo iska dhintaa la arkaa ummadda waxaan leenahay ka fijeegnaadaan waxaas ummaddan ha lagu halaagin ganacsatada wax ka ganacsanayan ilaahay ha ugu baqaan waxaas waxaan leenahay wax u taraayana ma ahane ilaahay ha ugu baqaan waxaan leenahay xisbadii arrintan qaadatan ilaahay haniga awaalmariyo ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ganacsatada degmada jamaame oo iyaguna soo dhoweeyey la dagaalanka wax kasta oo wilaayaadka islaamiga ah laga mamnuucay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bacdu salaam muddooyinkanbo shaqo ayaa socotay shaqadaas oo ay iska garabsanayeen xarakatu shabaab mujaahidiin walaayada jubbada hoose iyo tan degmada jamaamaba odayaasheeda iyo maamulkeedaba in la zuuliyo waxyaabaha shareecada islaamka ay diidayaan sida hadda kuwaana horyaal oo kale iyo ganacsatadaba in la- laga hor istaago waxyaabaha foosha xun ee shareecada islaamka ay diiday ee dadkana baabi'iyey in wadanka laga zuuliyo kuwaasoo ka mid ah sida xashiishka karaama doolka tubaakada waxyaabaha laisku cadeeyo bacyaalka iyo mobeelada fasahaadka ugu badan mobeelada waa mobeelada waxyaaba fofoolxuna loo isticmaalaa Ee, waxayna naga soo galaan kismaayo naga soo galaan afar labaatan saac dhibaatooyinkoodana aad bay u bateen Ee, waxaa iska garabsaday shaqadaas wilaayada jubbada hoose iyo odayaasha iyo ganacsigaba go-aan kadib waxaa la qaatay in shaqo la bilaabo shaqadiina waa insha allahu tacaala way dhaqan gashay muddooyinkaama shaqada way socotay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar khaasatan maktaba xisbo ee degmada jamaame shaqada uu qabtay shaqo hufan ay ahayd waana noo muuqataa hadda odayaalka degmada iyo ganacsatada haddaan nahay waxaa na horyaallo Ee, wax allaala waxa shareecada ay diiday oo nafta biniaadanka dhibaya ayaa horteena yaallo marka annaga haddaan lahay ganacsatada jamaamo waan soo dhaweynaynaa alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar diinkeenaan na amraya ummadaan in macruufka la faro munkarkana laga reebo waa waxaa annaga la quseeyo ummadeenna inay baaba'do haddee maskaxda laga dooriyena aan hor istaagno oo da jiilkeenna soo baxayo wadanka u dagaalami lahaa oo gaalo ka difaaci lahaa haddii maskaxda laga dooriyo maskaxda laga baabiyo ummadana meel walbaa lagala dagaalamaa hadday noqon lahayd diin hadday noqon lahayd maskax marka nin maskax doorsan wax uu ummadda ugu turiya ma jirto marka waxaan leenahay haddaan nahay ganacsatada jamaamo ee, ummaddaas waxaas ku howlan ha ka baxaan mana banaan waxaas in laga ganacsado ilaahaana diiday annaga maana diidin waa camal shaydaan camal shaydaan ilahay wuxuu ku leeyahay ka fogaw guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa oo jimco ah aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan barnaamijkaas si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan si san intaan barnaamij mid kan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
دينا شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة